waa waa su-aal muhiima waaye aniga qof ahaan markay sida iigu muuqato haddii aan kuu sheego aniga waxaan dareemayaa qorshaha hadda guddigu sheegay iyo kii horeba in waxa ugu weyn ay ku fadhiyaan inay yihiin cadaadisyo siyaasadeed inay yihiin ee aysan ahayn xisaabtan rasmi ah oo markii hore la dejiyey inaysan ahayn matalan markaa qorshaynayo hawshan oo kaleeto waa in lacagtii la yaqaanaa meesha laga helayo waa in muxuu ahay dadka hawshu ku xidhan tahay jadwalka loo sameeyey ee iyaga qudhoodu tala ku leeyihiin oy ogol yihiin in wakhtigaas ay wixii ku qabanayaan marka waxaan dareemayaa waxa waaye guddiga iyo madasha iyo odayaasha oo kaleeto inaysan weli issoo hor fadhiisanin oo dad kaleba iska daaba saddexdaas qolo oo muhiim ah waxa weeyaan guddiga muxuu ahay doorashada hirgelinta doorashada dadban madasha iyo odayaasha boqol iyo soddonka ah inay intay soo hor fadhiisteen ka wada hadleen jadwalka ma jirtaan u malaynaya marka taasi ayaa dhaliishaas ayaa meesha ku jirta taasaa mar walbaba qolo dib u noqonaysa doorashadun waxay mar walbaba dib ugu dhacaydaa waxa weeyaan madasha qaranka ayaa ujeedooyin kala duwan ka leh doorashada tii baan isqabanaynin marka haddaysan isqabanayn nin walbaa wuxuu rabaa inuu u riixo meesha uu isagu isleeyahay halkan baad libku helaysaa taasi marka waa waa halista ay ku jirto marka annaga laakiin bulsho rayid ahaana muhiim uma aragno in soddon beri ay doorashadu dib u dhacdo iyo inaysan u dhicin waxaa muhiimka waxa weeyaan saddexdaas qodob inay inay ka soo baxayaan doorashadu inay inay inay dhacdo midina ay tahay inay sanadkan gudihiisa dhacdo midina ay tahay amnigu inuu maaragtay aysan waxba u dhimin sidiisa guddiga doorasho dadban weli go-aanada waxay ku celinayaan madasho meesha ka dhammaanay marka jiritaanka madasho awooddan sii lahaato iyo guddigoo laga rabo inay qabtaan shaqo madax bannaan seesu qabanaysa
guddigu horta guddiga hirgelinta doorashadu waxba kama qaban karaan madasha laakiin waxay qaban karaan waxa weeyaan hadda madasha wax badan oo uga xirani ma jiraan madashu guddigii khilaafaadka way sameeyeen kharashkiina waxa weeyaan guddigu qudhiisu inuu kaalin weyn qaato oo wixii dowladda ku jirana dowladda ay ka doonaan wixii ka jira caalamkana inay iyagu ka doonaan marka hadda waxaan u malaynayaa muxuu ahay monopulation ama muxuu aha galaangal hoose mooyaane xilka wuxuu hadda saaran yahay guddiga muxuu ahay doorashada dadban ayuu saaraya iyaga ayayayay tahay kartidooda inay meel mariyaan muxuu ahay doorashada hadda waayo wixii kale oo dhamme hadda way soo dhammaadeen guddigaasaa ugu dambeeyey khilaafaadka guddigiina way keeneen marka guddigaas khilaafaadka iyo guddigan iyo odayaasha ayaa waxaa la rabaa inay dhaqaajiyaan marka laga hadlayo aqalka hoose aqalka sarena jadwalka loo sameeyey inay ku tartarsiiyaan in ay maamul waliba uu ka soo baxo
waxaa weli maqan hiiraan ugaaskii uu diidan yahay shirka matalayaasha somalilan ama gobolada waqooyi weli shirka way diidan yihiin banaadiriga waad ogeed arrintooda marka markaad fiirisaan bulsho rayad saddexdaas dhinaca saameynta leh iyo wakhtiga la haystaahay yay tahay inay doorkan saddexaad qaadan karayso
horta annaga yacni door nooma ogola muxuu ahay dadka hadda wada hawsha oo dhan guud ahaan bulshada rayidka uma ogolo laakiin howlahaas aad sheegaydid howlo bulshada rayidka ay gacan ka geysan karta waay waxaan aniga qof ahaan rajaynayaa in guddiga khilaafaadku uu saddexdaas arrimood aad sheegtaba inuu xaliyo hadday hiiraan iyo muxuu ahay shabeellaha dhexe tahay iyo hadday tahay ergada somalilan iyo haddii ay tahay meel kaleba in guddigaasi dardar hawshiisa uu qaato oo markaa labada guddi ay si saaxiibtinimo oo wada shaqayn fiican leh inay u shaqeeyaan midda kale oo aan aniga ii muuqataa waxa waaye shaqada hadba meesha ay ka qaban karto in laga fuliyo si aysan shaqada u istaagin oo aysan isu suginin waa in wixii soconaya ay guddiga muxuu ah doorashooyinku ay hirgeliyaan waay wixii kaleetana waxa weeyaan oo khilaafana guddigan loo daayo markii ay kasoo dhammaato ay noqoto waxaa dhici karta badanaa iman karta oo sida hadda la saadaalin karaa waxa waaye in ergo reer hebel ay leeyihiin aan la soo dooran laakiin baarlamaanka intiisii kala dhiso baarlamaankii majority uu joogo markaasna xilka waxaa qaadaya guddoonka baarlamankaas ayaa qaadaya hadduu aqalka sare yahay iyo haddii uu yahay aqalka marka hawsha inaysan guddigu isku soo koobin ee dacallada ay leedahay iyo wakhtiyada ay kala leedahay inay kala siiyaan ayaa ayaa